bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jawhar qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo aqalka madaxtooyada salaada ciidul adxaa kula dukaday mas-uuliyiin iyo shacaba magaalada jawhar oo maanta si weyn loogu ciiday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo boqolaal ka mid ah shacabka muqdisho salaada ciidda kula dukaday masaajidka isbahaysiga degmada balacad ee gobolka shabeellaha dhexe oo maanta si weyn loogu ciiday qodobadaasi waxaynuugu soo kordha ayaa war ku dhagaysan doontaan haddoo ibeeno ciyaaro dhaqameed lagu weyneynayo ciidul adxada oo lagu qabtay daljirka daasoon dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan ciidamada muqtada al sadar oo ku biiraya kuwa dowladda ciraaqa
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawar idinhay kuwad ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiyo faahfaahsan ciid wanaagsan dhegaystayaal waa habeenimo arbacaha khamiisna ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay toddobiiyo labaatanka bisha shanaad laba kun lix iyo labaatan madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa aqalka madaxtooyada salaada ciidul adxa kula oogay mas-uuliyiin iyo shacab abuukaryar ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe xildhibaan daahir amiin jees oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddoonka baarlamaanka hirshabeelle sidoo kale inta mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada jowhar iyo boqolaal shacab ah ayaa maanta salaada ciidul adxa waxay ku oogeen barxadda madaxtooyada mas-uuliyiinta ayaa salaada kadib shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda muslimiinta ah u diray hambalyo ku aadan munaasabadda barakaysan ee ciidul adxa iyagoo alle uga baryayey inuu sanadkani sanadkiisa nagu gaarsiiyo nabad barwaaqo iyo caafimaad leeyahay munaasabadda ciidul adxa waa mid ka mid a munaasabadaha ugu qiimaha iyo qaayaha badan ee ay isugu hambaliyeeyaan muslimiinta ku nool daafaha dunida meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada dowladda hirshabeelle allaha nagu gaarsiiyo munaasabadan ciidul adxa munaasabadeeda kale ee soo socota annagoo ku gaarnay bashbash iyo barwaaqo meel kasta oo dunida dacladeeda ay ka joogaan waxaan maanta munaasabadda ciidda awgeed u hambalyaynaya dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer hirshabeelle waxaan si gaara ugu hambalyaynayaa dhammaan deegaanada hirshabeelle ummadda soomaaliyeed ku nool waxaan leeyahay ciid mubaarak ciiddan ciiddeeda ilaahay hanagu gaarsiiyo caafimaad iyo nabadqab waxaan si gaar ugu hambalyaynayaa ummadda ku nool dowladda hirshabeelle waxaan ilaahay ugu baryayaa in ay caafimaad taam ah ay ku gaaraan ilaahay idinkiisa ciiddan ciiddeeda waxaan sidoo kale si gaara aan muxuu ahayto aan ugu hambalyaynayaa ummadaha muslimiinta ee maanta ku nool ee maanta taagan ee muxuu ahay salaada ciidda ku dukaday dhulka ugu sharafta iyo karaamada badan iyagoo xajxujiyadaasi malaayiinka ruux ah waxaan leeyahay ilaahay iyaga ducadooda hanoo aqbalo acmaashan ilaahay ha ka aqbalo dhammaan ummadda muslimiinta meel walbay joogaan marka hore waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa insha allah bashbash barwaaqa nagu gaarsiiyo runtii munaasabadda ciidul adxa runtii oo ciiddii ciidweyneyda loo yaqiinay ayaa maanta maalinteedii koowaad ayaan ku tukanay masallaha weyn xarunta madaxtooyada dowladda hirshabeelle runtii waxaan dhihi karnaa ciiddan waxay aad ugu duwneed ciidihii kale waana ciid runtii aad u qurux badnayd oo dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walba ay joogaan ay isugu wada hambalyaynayeen runtii waxaan u hambalaynayaa dhammaan familkayga oo idil meel walba ay joogaan sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ummadda islaamka ah meel walba ay joogaan maanta oo ah maalin weyn oo aad u qiimo badan waxaan leeyahay dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed hambalyo hambalyo khaasatan waxaan mataqaanaa hambalyo u dirayaa dowladda hirshabeelle oo aan maanta si aad u qiimo badan aan kaga ciidnay waxaan rabaa inaan ciidda farxadda iyo mataqaanaa reereynta aan la wadaago ama aan la qaybsado familkayga iyo dhammaan dowladda hirshabeelle iyo saaxiibbada kaleba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan halkaan hambalyo ugu dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo bulshada hirshabeelle waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciidul adxa oo ah ciid aad iyo aad u ballaaran oo muslimiintu caalamka isku imaadaan shalay waxay ahayd maalinta carafo oo buurta carafo waxaa saarnaa muslimiin badan taasina waa shacaarka islaamka lagu muujinayo maantana waxay ahayd maalin loo dabaaldegaya ciidda ciidul adxa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed hambalyo hambalyo ugu dambeyn madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaana bulshada ku dhaqan hirshabeelle u diray fariin ku saabsan muhiimadda ay leedahay wadajirka nabadda iyo ilaalinta qiimka wanaagsan ee diinta islaamka isagoo alle uga baryey inuu dalka iyo dadka soomaaliyeedba siiyo nabad waarta iyo horumar waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaana reer hirshabeelle waxaan leenahay hambalyo hambalyo sanadkan sanadkiisana ilaahay hanagu gaarsiiyo samo iyo siyaado bashbash iyo barwaaqo nabadgelyo waarto iyo horumar ayaan u rajaynayaa ummadda reer hirshabeelle waa maalin qiimi badan guud ahaan dadka ilaahay gacantooda waxgeliya muxsiniinta waxaan u baaqayaa walaalahood aan gacantooda wax ku jirin in maalintaa qiimiga badan laga farxiyo qof waliba wixii ay awoodo walaalkii aan maanta ciidan farxaddiisu ayna toosnayn qof waliba waxaysato qoftii ay gacanteedu gaari karto ha gaarto si farxadda loo wada qaybsado ilaahayna waxaan uga baryayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed in ilaahay sanadkan sanadkiisa nabad iyo horumar lagu gaarsiiyo guud ahaanna acmaasha allaha naga aqbalo acmaasha allaha naga aqbalo nabad iyo barwaaqo ayaan u rajaynayaa reer hirshabeelle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaalada jawar ee caasimada dowladda hirshabeelle ayaa maanta si weyn looga ciiday nuur shiine ayaa warbixin inooga soo diyaariyay dunida islaamka waxaa maanta si weyn looga dabaaldegayaa munaasabadda ciidul adxa oo ah munaasabad sanad walba xilligan oo kale ay u dabaaldegaan muslimiinta caalamka soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida weyn looga dabaaldegayo munaasabaddan gaar ahaan magaalada bani jawhar ee caasimadda hirshabeelle saakay fagaarayaasha iyo goobaha dadka ay isugu yimaadaan ee caanka ka ah magaalada jawhar waxaa lagu arkayey dadweyne fara badan oo isugu jira dhallinyaro haween odayaal iyo carruur kuwaasi oo isugu hambalyeynaya munaasabadda ciidul adxa waxaa sidoo kale saakay lagu tukaday masaajidada salaada ciidul adxa iyaga oo oogayay salaada kadib markii laga soo baxay salaada waxay dadku ay u jihaysteen islamarkaana ay bilaabeen in ay gowracaan xoolaha udxiyada si loo quudiyo masaakiinta sidoo kalena bulshada ay u sameeyaan isdhexgal dadweyne qaar ka mid ah oo nala hadlay ayaa dareenkooda waxa ay ka dhiibteen sida ay u arkaan ciidan waxa ay kaga duwan tahay bidihii hore
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عيد ونكسن عيد ونكسن عيد ونكسن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي أنا أقبل أعماشي ونكسنيت عيدا وحكسو آدي وضن كيو برواقع روب نوبلوذين أمني أد وسريو ما أنت وحان عيدني إلهي أكون أصلا مجالة عاصمة الجوهر dowlad hirshabeelle ilaaha ku mahadsan ciidan ciiddeeda waxaan ilaahay ka baryaynaa bashbash iyo barwaaqo iyo inuu ilaahay nagu gaarsiiyo iyo waddankoo noo hagaago oo barwaaqaa ilahay idinkiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa maxamed cumar saalax waxaan ku ciidaysanayaa maamul goboleedka hirshabeelle jowar maanta ciiddeena way fadhisaa ciidaha kalena maanta way ka duwan tahay dhowr sano kuma ciidan jowar laakiin maanta waxaa nasiib u yeeshay inaan ku ciido caasimadda hirshabeelle iyo jowhar aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku ciido jowhar farxaddeedana ma ahan mid la qiyaasi karo oo shucuurteeda maanta waa dareemaysaa qof dhulkiisa ku ciidaayo de shucuurteeda aad ay maanta ku kacsan tahay waxaan ka imaaday south africa waxaan ka imaaday south africa oo muddo sanooyin meesha ku noolaa waxaa nasiib u yeeshay maanta inaan ku ciido jowhar maadaama ciidan ciidii hilibka ay tahay maanta maxaa ku ballansan walaa runtii dhowr meela wax sugayaa oo de wax badan ay ballansan maanta waa maalinta de hilibka waaye marka taani si badan aan sugaa goobo badan ku qorshaysan goobo badan aan maanta qorshaysan inaan wax ka soo cuno hilibka isku cuntiin arcadka miya idaha miya maya geelka geelkaas ku fiicanahay ya ya hambali halkan ugu jiraysa waxaan halkaan ugu hambaleynayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waddanka ka imaada south africa gudaha soomaaliya familkeyga asxaabteyda aad iyo aad aa ugu hambaleynan asxaabtaas bismillaah anigoo magaceyga xuseen cali gambi taliinkii maanta lama soo koobi karo aadan u faraxsanahay maanta waxaan ku eedayaa meel aan muddo aan moogaa sababtoo ah meesha waa meesha aan ku dhashay meesha aan ku barbaaray in muddo aan ka maqnaa maantana farxaddeeda lama soo koobi karo aad iyo aad u faraxsanaa qoyskayga la ciidaya maanta ciidan ugu duwanta ciidihii kale waxay u duwanta maanta waxaan la ciidayaa qoyskayga familikayga hooyadayga aabahey walaalahay والله كوبيه أصمري وجوجات قرح بين ضدك الدمشاجان واحد شبشي بروقي في عيدي نبت الحمد لله أمد المسلمين تا دنيا إضافية ميل الملك جوان وحالي هاي عيد ونكسن عيد ونكسن أعماش ونكسن إليها أنا أقبل إمام ما سمينيني كل عام وأنتم بالخير sidoo kale xujiyada xad ka jirta allaha ka wada aqbalo dhammaanteena allaha nagu daro kuwa loo dambi dhaafayay kuwa acmaasha laga aqbalayana allaha naga dhigo ciidna ciideedana ilaahay raxadda noogu gaarsiiyo wallaahi si fiican waa aadaa loogu dareemaya farxaddan waxaa la qaybsanaa ummadda islaamka meel walba ay joogaan sidoo kale gaar ahaan waxaan farxad la qaybsanayaa hooyaday dhammaan familkeyga ayaa farxad la qaybsanaya wallaahi waa hawa alla wadaadkii waa ahaaye waa seelaa ku wada jirnaa wallaahi waqti walba waa farxaddii waa isla farxaddii laakiin waqtiyada way kala duwan yihiin ciidan iyo ciidihii hore waa bedel fiicana alla dareemaa waxaa wax walbana amniga ugu fiican haddii marba aan amni haysano jimcad dhan waa haysanaa wallahi jeega magaalada xawaaye farxad iyo waan wada ciidaya meel walbo xawaaye dhammaan ummadda soomaalida waxaa leeyahay ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan xawaaye xusuus i baraaqo ciid farxad halka dhowr jeer aa ku ciid yes wallahi ciidii waxay gudbintaa ciidan dhowr sano ciidda sabta ilaa iyo adiga lix todoba sabta ciidan aad uga faraxsanaa inaan magaalada ku dhashay ku ciidi maxkaaga dhigantaa maanta maanta waxaa leeyahay aad aad uga faraxsanaa aad ay dhigan tahay sababtoo magaalada ku dhashay waxaa leeyahay dhowr maalin adiga labaatan sano jirnaa magaalada ku ciidi aad uga faraxsanaa dunida islaamka waxaa maanta si weyn looga dabaaldegayaa munaasabadda ciidul adxa oo ah munaasabad sanad walba xilligan oo kale ay u dabaaldegaan muslimiinta caalamka soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida weyn looga dabaaldegayo munaasabaddan gaar ahaan magaalada tani jowhar ee caasimadda hirshabeelle saakay fagaarayaasha iyo goobaha dadka ay isugu yimaadaan ee caanka ka ah magaalada jowhar waxaa lagu arkayay dadweyne fara badan oo isugu jira dhallinyaro haween odayaal iyo carruur kuwaasi oo isugu hambalyeynaya munaasabadda ciidul adxa waxaa sidoo kale saakay lagu tukaday masaajidada salaada ciidul adxa iyaga oo oogayay salaada kadib markii laga soo baxay salaada waxay dadku ay u jihaysteen islamarkaana ay bilaabeen in ay gowracaan xoolaha udxiyada si loo quudiyo masaakiinta sidoo kalena bulshada ay u sameeyaan isdhexgal dadweyne qaar ka mid ah oo nala hadlay ayaa dareenkooda waxa ay ka dhiibteen sida ay u arkaan ciidan waxa ay kaga duwan tahay ciidihii hore
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عيد ونكسن عيد ونكسن عيد ونكسن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي أنا أقبل أعماشي ونكسنيت عيدا كسوء أدي ودنكي وبرواقة روب نوبلوذين أمني أد وسريو maanta waxaan ku ciidnay ilaahay ku mahadsan magaalada caasimadda jowhar dowlad dowladka hirshabeelle ilaaha ku mahadsan ciidan ciideeda waxaan ilaahay ka baryaynaa bashbash iyo barwaaqo iyo inuu ilaahay nagu gaarsiiyo iyo wadankoo noo hagaago oo barwaaqa ilahay idinkiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa maxamed cumar saalax waxaan ku ciidaysanayaa maamul goboleedka hirshabeelle iyo jowhar maanta ciideena way fadhisaa ciidaha kalena maanta way ka duwan tahay dhowr sano kuma ciidan jowhar laakiin maanta waxaa nasiib u yeeshay inaan ku ciido caasimadda hirshabeelle iyo jowhar aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku ciido jowhar farxaddeedana ma ahan mid la qiyaasi karo oo shucuurteeda maanta waa dareemaysaa qof dhulkiisa ku ciidaayo dee shucuurteeda aad ay maanta ku kacsan tahay waxaan ka imaaday south africa waxaan ka imaaday south africa oo muddo sanooyin meesha ku noolaa waxaa nasiib u yeeshay maanta inaan ku ciido jawar maadaama ciidan ciidii hilibka ay tahay maanta maxaa ku ballansan walaa runtii dhowr meela wax ka sugayaa oo de waa- wax badan ay ballansan maanta waa maalinta de hilibka waaye marka tani si badan maanta sugaa goobo badanaa kuu qorshey goobo badana maanta qorshaysan inaa wax ka soo cuno hilibka isku cuntiin arcadka miyaa idaha miyaa maya geelka geelkaas ka fiicanahay yaa yaa hambali halkan ugu diraysa waxaan halkaan u hambaleynayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ee, waddanka ka imaada South Africa gudaha soomaaliya ee, familkayga asxaabteyda aad iyo aad aa ugu hambaleynayaa asxaabtaas bismillah anigoo magacayga xuseen cali gandi ee, tilinkii maanta lama soo koobi karo aad aan u faraxsanahay maanta waxaan ku ciidayaa meel aan muddo aan moogaa sababtoo ah meesha waa meeshii aan ku dhashay meeshii aan ku barbaaray in muddo aan ka maqnaa maantana farxad wey lama soo koobi karo aad iyo aad u faraxsanaa qoyskayga la ciidaya maanta ciidan ugu duwanta ciidihii kale waxay u duwanta maanta waxaan la ciidayaa qoyskayga familikayga hooyaday aabahey walaalahay
jawiga magaalada ka waran si uu ciidan goobihi aan soo markay wallahi goobihii aan soo maray waa goobo aad u qurux badan dadka damaashaadaan farxad bashii barwaaqay ku ciidayaan nabad alxamdulilah ummadda muslimiinta dunida iyo daafayada meel walba ka joogaan waxaa leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan acmaasha wanaagsaneed ilaahana ya aqbalo ee maalmahaas u samaynayni kullu caam wa antum bilkhayr sidoo kale xujiyada oo xadka jirta allaha ka wada aqbalo dhammaanteenna allaha nagu daro kuwa loo dembi dhaafahay kuwa acmaasha laga aqbalayana allaha naga dhigo ciidna ciideedana ilaahay raxadda noogu gaarsiiyo waran goobihii aan soo markay wareeyaasha goobaha isku soo baxeen waran aad ma lagu dareemaya والله سفيعا وهذا لو دريمه فرحدا waxaa la qaybsanaa umada islaamka meel walba ay joogaan sidoo kale gaar ahaan waxaan farxad la qaybsanayaa hooyaday dhammaan familkeyga ayaa farxad la qaybsanayaa wallaahi waa hawa alla wadaadkii waa ahaaye waa feelaa kuwada jirnaa
Inta ugu duwanta ciidihii hore maadaama ciido badan halkan aad
wallaahi waqti walba waa farxaddii waa isla farxaddii laakiin waqtiyadu way kala duwan yihiin ciidan iyo ciidihii hore waa bedel fiicana alla dareemaa waxaa wax walbana amniga ugu fiican haddii marba aan amni haysano jimcad dhan waa haysanaa والله جيجي مقالة حواي إن فرحد إيو أنا العيد يا مير البو حواي دمان إن أمت سمع الحلاء عيد بنكسن مير البو جوكتان حواي إن بشوش إبراق عيد إيه، فرحد halka dhowr jeer aa ku ciid يس ugu duwanta ciidihii والله عيد رح يقدون أنت عيدا إن دور سو عيد صبت إلا إيو أبي لحت دو صبت عيدا هذا فرحنا إن بين حلا مقالة يقول شاك عيد maxay kaaga dhigantaa maanta أنت والله إن أد هذا فرحنا هذا اللي قلت صارتوا مقالة أقول شيء أنا حلا دور ما أنا ص ذيقة لا تصل جدا مقالة عيد هذا فرحنا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa boqolaal ka mid ah shacabka muqdisho salaada ciidda kula dukaday ee masaajidka isbahaysiga cabdifataax muumin ayaa muqdisho ka soo diray iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa boqolaal shacab ahna ay salaada ay ku oogeen masaajida ugu waaweyn ee ku yaala gudaha caasimada ayaa masjidka isbayaasiga islaamka oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho waxaa salaada ciidda ku oogay madaxda ugu sareysa dalka xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano iyo wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo qeybaha kala duwan bulshada soomaaliyeed ee isaga kala timid labaatanka degme gobolka banaadir xubnaha salaada ciidda halkaasi ku oogay waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa mahad salaad iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo saraakiil ciidan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed salaada ciidda kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda dr xasan sheekh maxamuud kaasoo ummadda muslimiinta ugu hambaliyeeyey dhalashada ciidul adxa waxaana uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in la isgargaaro lana caawiyo dadka tawaalaysan waxa uu sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka hadlay dhibaatooyinka amni ee muddooyinkan dambe ka taagnaa gudaha caasimadda iyo hub aruursiga ay sameynayaan xubnaha mucaaradka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mucaaradka iyo bulshada soomaaliyeed waxa uu ugu baaqay in markaasi laga digtoonaado in hub la dhax la qaato islamarkaana la dhibaateeyo shacabka qeybahooda kala duwan soomaaliyeed meel kastoo ay caalamka uga nooshahay waxaan leenahay ciid mubaarak kulla caamin wa antum bikhayr waxaan u ducaynaynaa dhammaan dadka inta xanuunsan waxaan u ducaynaynaa in ilaahay amuurahooda fududeeya dhammaan inta xaajaadka baahiyaha qaba waxaan u ducaynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in ilaahay culaysyada u fududeeyo in ilaahay nabad iyo amni iyo naxariistiisa uu ku mannaysto intaa kadib walaalayaal maanta waa maalin weyn waxyaabihii caadiga ahayd aan iskula dardaarmi jirnay ma iloobayno oo ahayday in la isku naxariisto in walaalka gacantiisu gaaban tahay in la kaalmeeyo in ilmaha deriska ah ay la ciidaan ilmahaaga oo ilmahaaga siday u faraxsan yihiin kuwa deriskana ay u faraxsanaadaan in la garab istaago dadka maxaanku idhahdaaye danta yar si looga farxiyo maalintan farxadda weyn ah oo maxaanku idhahdaaye ummadaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan la'a farxadda intaas kadib walaalayaal yaan laydin cabsi gelin balaayaa dhacaysa mutaaca reerar qansaxa qoryo la soo booda dalka waa la dumin rabaa waa la kala tegi rabaa nin walba tuuladiisii u noqonaa waa waxa nasiib darrada ah in nin ummadda inuu hogaamiyo rabo waxa uu ku hadaaqo in ay waxaa noqdaan waa nasiib darro degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa maanta si weyn looga ciiday saadiq soodaal ayaa balcad ka soo diray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe maanta waxaa si weyn loogu ciiday munaasabadda ah ciidul cadaxa iyadoo la iskugu yimaaday garoonka kubadda cagta doctor ayub jenya ee degmada balcad maamulka iyo shacabka ayaa si wada jira ugu oofiyey halkaasi salaada ciidda iyagoo markaasi salaada kadib la hadlay warbaahinta ugu horeyn markaasi qaar ka mida dhallinyarada usoo markaasi salaad tegay garoonka weyn ee kubadda cagta doctor ayub jenya degmada balcada ayaa markaasi hambalyo u diray iyaguna isku hambalyeynayay munaasabadda maanta ciidul cadaxa marka hore allah subxaanahu watacaala ha mahad iskale allahaasoo maanta inoo ogolaaday inaan madaarkani ama makaankani aan salaaddii ciidul adxada ahayd aan ku ogno intaasi kadib waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda bulshaweynta ku naqan degmada balcad waxaan ugu hambalyeynaynaa munaasabadda ciidul adxada waxaan leenahay kullu caam wa antum biqayr
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigoo ah dalmar cabdiqaadir dalmar uu jooga degmada balcad alxamdulilah ciid wanaagsan all muslims waxaan idhi lahay ciidaan ciideen shal annagu nabad qabna caafimaad qabna ilaahna wada gaarsiiw inkastoo maanta isku wada imaanay garoonka doctor ayuub jenyo oo anaga maca maamulka ku wada dukanay aad iyo aad waa umahadsantihiin faqad qaala allahu tabaaraka watacaala dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alqulub maanta halkan waxaan u hambalyaynayaa dhammaan deegaan weynaha dadka ku nool degmada balcad sidoo kale guud ahaan muslimiinta dunida ku nool waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidku mubaarak cayaar dhaqameed lagu weyneynayo ciidul adxa ayaa lagu qabtay daljirka daasoon maxamed soomane ayaa faahfaahinaya fagaaraha weyn ee taalada daljirka daasoon halkan maalintii koowaad ee ciidda waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ku dhaqan sidoo kale waxaa lagu soo bandhigayaa ciyaar dhaqameed kala duwan oo ka mid ah ciyaaraha ama dhaqamada ay caanka ku yihiin dadka soomaaliyeed dadkii halkaa yimid oo nala hadlaya waxay sheegeen in ciidan wax badan ay kaga duwan tahay ciidii hore ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan dalkii jirka daalsoon aan joognaa ciyaaro ayaa nuuc ayaa ka kala socdo waa shirib waa caweys waa gibley shimbir ayuu nuuc ciidan ciid lamida ma arkin wallaahi maanta farxadda aad iyo aad lama soo koobi karo aad ummadda soomaaliyeed waa taada waxaan soo eediyay hadalka intaa imaaday wallaahi maanta farxadda aad iyo aad waxaa waaye waa meel walbo farxad waa meeshaan waxaa ka jirtaa dehaalla kuuronya cayaarta laga dheela gobolka hiiraan oo la yidhaahdo dehaalla kuuronya welisaqo aa welisaqaa la yidhaha ma garata xaggana waxaa ka socotaa gebley shimbir cayaar la yidhahdo markaa dehaalla kuuronya qofba gobolkay ka timid ayay saddex gobol hadda dadka kala socdaa saddex dhinac ku kala camirta ma garata gobolada ayaa ayaa macnaha meeshaan la isugu keensado qof walba cayaartay taqaani halkaan keensata ma garat bismillah xamaasadda xataa lama soo koobi karo waxaa waaye qof walba dareemkeena berigoo kale bilaa xuduudu maro waay ma garata waxaa waaye farxaddooda lama soo koobi karo waxaa waaye qof walba dee alla kuuroonya cayaar ay hal sano ay ku taamaysay ayay maanta dee alla kuuroonya ku bishaaraysto waay ma garata ciid kastaa la dheelaa sanadka dee alla kuuroonya mar waaye mar laba iidaad waaye ciidan waxaa waaye iid weyna rafaa la yidhaha ma garata yah dadku waxay dhahaan dee alla kuuroonya iid weyna rafaa ilaahu may dhahaan ma garata marka dee alla kuuroonya iidoo saddex biriyoo soconaysa waaye aad iyo aad baa iid macnaha barakadaana leh marka dee alla waxa waaye aad iyo aad u
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawhar ee haatana warka dibadda hogaamiye diimeedka ee ciraaq muqtada al sadar ayaa ku dhawaaqay in garabka militariga ee dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee shiicada lagu biirin doono ciidamada ammaanka dowladda ciraaqa tallaabadan ayaa timid iyadoo cadaadis sii kordhaya uga imaanayo maraykanka dowladda baqdaad si loo yareeyo saameynta kooxaha hubeysan ee taageerto iiraan warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawhar waa naga inta